أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد الدرس الرابع عشر عشر كتم إيش إيه، أفراد إيه، دروس مسلسل كأبو شجاع من فقه الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة يا بلا يا يا بلاوان إن شاء الله تعالى إيه، يتعلق في هذا اليوم شروط الصلاة شرائط الصلاة قبل الدخول فيها شرائط الصلاة ما يبقى حشاقنا هي شروط وجوب الصلاة صلاة ده شروطك واجبة اسمها هرني سيد شرط يا هاي قفك سيد شرط مدلو كهل يا صلاتك واجبة سو سيدي شرط لهم كهلنا صلاة مك واجبة سو هرني سيدي شرط ما هاي أنا الإسلام والبلوغ والعقل إني قف مسلم جي بالغ عقلي سيدي صوب لك هلا مكلف واي مركز صلاتك واجبة سيرني Ee, salaadii markii waajibto ka waajibta kadib markan shuruuduntan ay may leedahay shuruudu sixa ayaa leedahay salaada may leen sharti ay ansaxo shay markan si leen tukada sh- markii ki waajibta kadib haddana shuruud shan ay leen sharti oo shuruudu sixa ayaa leedahay shuruudan wa sharaa'idu salaati salaadi shartiyaalsha sharaa'idda markan may waha ee jamcu shartin sharaa'id laka jamci waay asharaa'id haddii aad dheegto macnisha may waha jamcu waay jamu shartin sharaa'id waay shardina may leedahay luuqada alcalaama ayaa leedahay waa calaamo waay shardiga saas daraaddiya yacni waa sharcana may leedahay shar ahaan ما تتوقف صحة الصلاة عليه شيء صلاة ديس أنصحد كتير انت يس يشرط له صلاة لا أنت أنصحان وليس جزءا منها قيب أو صلاة كمت أن أنهاين صلاة له ما يبه ركني به ركنة شرط مركو ما يلره هي لغة ديس علامة العلامة توي علامة شيء علامة أو لغة هان شرع هان نوال صلاة أنصحه شيء كهير واي oo qiib salaado kuma denan hayn kaasaa shardi lere wakharaja bihadal geydi geedkaas kaase may bahay rugni bahe rugno sah waay ma iska waafaqsiyina shay salaado laantisan ansahaanu rugno laakiin inahu jus-u min asalaati salaado qiib kumad ee rugno mayeelay niyada i takbiiratu ihraamta ku bilaawdaas lamadii oo bilaaw salaada markii la galaya bilaawday rugnoga laakiin shardiga salaada khaarijiya waaye laakiin salaadan laantiis ma ansaxaas shuruudaasaa geeg sheegaan markun waa sharaa'idu salaati salaadi shardiyaalshee qabla dukhuuli galow ka hornan sharte fiihaa salaada la galaaw khamsatu ashyaa'a shiyaale shan ew shan shartiya lii shartiye dahaaratu lacdaai maanaa sheekha markii bilaawka haroogi mayna reehe sa'alanii bacdu lasdigaai wa an ukhira fiihi taksiimaat kitaabka anaan musanaf deji musanafkaasna ahkaamta qiibqiibyaasha ana ka badiya li warsadii mahna lahayne waa kana wa sharaa'idu salaat markan qiibqiibti intana ku mid wa sharaa'idu salaati salaati shartiyaalshe qabla dukhuuli salaati galoosha korna sharti fiya salaada la shigala dhatiya la galaaw khamsatu ashyaa shan shay waay marka qiib waay shan shardu dahaaratul acdaai hubnaaga inay daahir ahaadaan waay dahaari la shartiya hubnaa qofka musalliga ama salaada inay tukadu fadaa hubnaasha inay daahir ahaadaan من الحدث حدثك داير هذا حدث ما إلى رأي أم بحدث الأصغر ها هذا أم بحدث الأكبر هذا هالشيء نيس فيني ذن هك شرحني لقوله تعالى إلهي قول شيء دليل إنه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم حديث دون تان أهل إيمان هديتين صلاة نيتك تان marka koowaad wejiyaalkan dhaga galnyaagin dhaga ilaa husuleylku deeraaw madagiga masaha lugaagin dhaga lamada honqantiliku deeraaw wain kuntum junuban junuban fatahru walder markun daliilka kan waay wain kuntum haddii itiin junuban haano janaabo qaba oo xadathul akbar ga fatahru daahir qaada ler daahir qaada markun taas may daliilin aha salaada iyo oo ha hubnaaga xadath daahirun ku haana asqari akbar wali haadoob inin ansahaan والنجس والن- والد- والطهارة ميل شرطية عن النجس شرطك لمات إن النجاسة كدائر هذون إيه، شرط واي يسات ميلو شان شرط يعني شيغو هاي لكن سفينة مركي لها مراي سيد شرط إيميل واسي والكبض عن لها شيغاي الضدو بهان إسدجران لي والإيد إن شاء الله بهاو ما مركن ترد لي لم حب حبك ترد لي إسخلافة يعني ماهين نجاس لكو داير هذا شرط شرط لمات نجاس دل على ذلك ما يتسعي لأن صلاتك ذا أني نجاس إلى عليه شرطن أه أمره صلى الله عليه وسلم نبغى أمر شيئا ساستوسه بغسل النجاسات لأنه نبغى ما يفرعه نجاسيال كأنه لدغه كقوله لفاطمة بنت أبي حبيش أن أري رضي الله عنها فإذا أقبلت حيلتك فاطمة بنت حبيش كبرت الله هاي دور جراها شيقني باب باب بدنها كشيقني ناقو ما هايتي أو استهاضو أي ديك جريدو أي ديك شبنك اللي راو قبتو هايتي مركز رسولك أنسات استفساري أو ورساس أحا كان ورساس ميري هدي aadadaha faidaa aqbalat ilxaylatu aadada madii aad ha ka qaabal fatruki salaata salaada dhaafa er eleen helle aaduwa salaad muku-aansaas faidaa dahaba qadruha aadadii gadarshi haddii bahoodkoo tabtoona faqsili canki dhaga adhega addama dhiiga ku dhuga er nabiga sala allah alay slam wasallii tukoy taas maanisha meeka jeeri fanduri faqsili canki dama marku nijaas in laisku dhagaya daliilngeed wa xadiidu caliyin radia allaahu canhu fii qasli lmadi iyo xadiidkii cali bn abi aalib lakuwiri radi allaahu canhu oo rajul madaad ahaaya lari madiga may la raayihin qofka megelka ah hubantiis may waaha taranka may waa waxyaabaha quuyaanka oo kukooyawa la reey markii oo intishaar oo kale quuyaanka kooyaw kaasa marku madiya la reey madi madidaas taaseen an la dhaga macnaa an nabaga ku hishooda yari lankale andiri markaasaa laha warsi rasuulka may raayihin madidaha isku dhigoo daahiriyoy meelithoobka kudeeran isku nadiifiyoy kudubna salaad weysaas weer markuu madida dhigowsha la fariin nijaas la isku daahiriyaa la reey waa qiyaasan calaa dahaarati thawbi alma'muuri bihi biqowli taal may kale linku qiyaasadayihin ini nijaasa lukdaargaad waajib ata maradii in la daahiri liis fari wa thiyaabaka fatahir qur-aanka sheegay maryaalka dharkaana daahiriyaa la reey nabaga sala allah suurat lmudathir aaya alkhaamisa walaas dhongaa daliilinga nijaasatan yaana inay lagu daahiraado shardi labaado wa satru lcawrati awro la asturo shardee shardiga saddexaad qofka salaada tukadaa awradii in asturnaatee shardee migil iblan wali haadob awro may balereey cinda awrada lowna lcawrati waa satru lowna lcawrati lowna lcawrati meelka jeeda awrada midibshi in la asturo waa awrada midibshi in la asturo awrada miduba midibshi in la asturo waay wa satru lowna lcawrati waay qofka haddii gaadirkayni awro astur walaan dhon wala ada kara korto laka jeedi waayo haddii ada laakiin sheeka ada kara waayto oo wal ada kara kortan haayne awradii hataa walka asturata ada waayto oo oo adan yani salaada ku tabmalkero marna salaada makoo dhiyaas adoo gaawanta tukdaas markaas adoo gaawanta sugaa sidii dadka aad in tukdaan an tukdaas may weelay hasba daaqati kaasaase ilaahay hadba sidii adan kara kortiya in awoodiya lan aawuda ilaahay qur-aankan ilaahay meeray fattaqu llaaha ilaahay ku obsada ma sadactum qadra istidaacatikum maa amartukum fa'tuu minhu ma sadactum xadiidkana saas ahay wali anasiin fara maa nahaytukum canhu fantahu wali anasiin kureeb kureebtoona wali anasiin afaroon wali kartaan kulukoer nabigu sala allah alay salam markun wala liisfari owrada asturowshay hay owradii haddii asturowshay suurtagalo waay maaha lan owradiisan asturnayn salaad ma tukudi kor ma le raw salaadii oo gaawantaa la tukudee salaad marna ma dhiyaas saas waayo mahodhoom haddii aad mare helo awradii walka asturta aad heloona salaadii aad dharaanti kuti malhaka nagaaw sikiin ku dhiidi ley waayo marka awrada in la asturoona sharda min shuruudi salaad waayo bilibaasin daahirin dhar oo mara daahirian in laka asturo maradii marada laka asturawn awrada ini daahir hato nijaasin hayne sharte waayo amboon hayn mutanajisin hayn taasna may daliilingaa xadiidkii qur-aanka ilaahay axaadiidta qur-aanka may kuma taha liqowlihi tacaala fii suurati alcaraaf soddon iyo kow aayadka khuduu qaadaeri ziinatakum ziinadiin qaadaer ilaahay subxaana wa tacaala cinda kulli masjidin masaajid kulishii cagdi ziinadiin qaad maanaa ziinada dharkaa laga jeeda qaala ibnu cabaasin may ka fasiray radia allaahu canhuma almuraadu bihi biziinati athiyaab waay fi salaati muqni lmuxtaaj muqni lmuxtaaj juska koowaad safada boqol sideetan afar sheekh alkhadiimna saasaka fasri warawa tirmidiyu saddex boqol toddobaatan iyo toddobo xadiid xasan ee waa xasana oo xasan waa iska sheegay derjadiis ana ciishata radiallahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam ilaahi rasuulshii maaray laa tuqbalu salaatu lxaa'idi gabarti xeelka qabtay aadada qabti salaadiya mal aqbalaawa ere nabiga sala allahu alay wasalam ilaa bikhimaarin ilaa aniya maradii oo jirshe asturta maay khimaarka maanaa ani jirshe asturta حائلك ميلو ميلك مراده هاي لا تقبل صلاة الحائل ميلك ويدا صلاة البالغة واي قبر بالغ صلاة مل مل مل ما أنسى هاس مل أقبلوا إلا هدي لباس أو ردي أستراو يهيرن تماهن لأنها بلغت سن الحيل ما يديرتهن اللي بالغ بلوغ نمد سن الحيل يديرتي مركن حائلك بمعنى البلوغ واي khimaarkana maylka jeeda wal alwalay gabirta madasha ka asturaas i jirshe waidaa wajaba satru ra'si markuu khimaarka madag walaala saaraa waa laka jeeda laakiin meelin kulli yallin la jeed waayo fasatru gayri haddii madaga asturow shay waajibnagda inay fasatru gayrihi madag geyr shay la asturoon owlaa waayo wadalla calaa haadaa may tuseeyey maa rawaahu lbukhaariyu imaamu bukhaari xadiidkii weriyey سد بغل لهدون إشان أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول ما هذا يصلي نبي تكذا الفجر صلاة الفجر كتكذا جرى نبي صلاة الصبح فيشهد معه النساء ناغو يا نبي لحاضر جرى صلاة مساعد ككل تكذا جرى من المؤمنات والمؤمنات لأنه جبرو مساعد إنك تكذا والقرآن ومجرى شرع إلهي جماعة ملك أتكاين ملك واجبين لكن هو مساعد كخضوران جماعة يو خير كسين هلالان صلاة الصبح في جيرك أنا بقى مساعد كل تكذي جل النساء والمؤمنات مركون تام محل شاهد كون هتفضعنا ما يبوا عيش الشيء ما إياها مترفعات هالي ahaadeen haani kaduuban oo hirhirin fii muruudihina go'yaalsho macnaa yoo xijaabsho i go'yaalsho wadadaan yaa nabagi lahaa daraayim saadka la tukudi jareen taas may daliilin etaa markan dhar in awrada la asturo waajib et waay uma yarjicna ilaa buyuutihina guryaalkoo nagdaayan maa yacrifuhunna axadun yoo qof biniaadanka kale ankasaanile mugdi mugdigii markii salaadalu ku baho masaajidka hore ku bahaasi gabrid macnaha adabiyaadka saase salaada jamaacada kow imaamka may higsideed nimanka regeya ka higsidaayan haddana muraahigiinta iyo yaalka ha ka higaayaan haddana safkan dambeyo gabroo galaayaan markuu hoob la salaamanagsada iyo hore ku kahaayaan masaajidka ku bahaayaan may waaha dadkana markii oo bahan kuduba ha jeesidaayaan macnasheesaas imaamka markaasi ha jeeside sida adabiyaadka oo nislihididaa muslimiinta marka qofka dadka mu'miniinta magil ibalaan wali haadaanba inay isla tukadaan jumladii jamaacadka isla heleelaan kheerka isla faraan sharta isla reebaan qur-aanka ilaahay saasa fari ilaahay meeray almu'minuun walmu'minaatu bacdu owliyaau bacdin yaamuruuna bilmacruuf wayanhowna almunkari ويطيعون الله ورسوله أولئك سرحمهم الله إن الله عز حكيم مركب مؤمن مؤمنة ملشل ريبن إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين هكذا والذاكرين الله كثيرا والذاكرة عبد الله اللهم مغفرة وأجر عظيم قرآن إلهي من الكسر مؤمن مؤمنة استبصاري مركون إني خيرك إسل فران شرطا إسل شيبان يتعاون بعضهم البعض ساسا شرق إلهي شيئا مركون هذا حديث كما هل شاهد كما يواها مترفعات في مروطهن يوغو يالشو وذا هيرينيون كوذا دوبنين واي مرياشو marka jeseedka oo dhogna asturaw waa daliilu ishtiraadi kowniha daahira maradaas horta waajib waay cawrada in la asturo waajibo cawro meelilan kasta hore ahan sheegnay cawratu rajuli cawratu lmar'ati cawratu lamati walaas dhog sharaxnay oo qofku megelka beena surra warrukba hundutiis kursheetan dhehayto cawradiis waajibka eh in astur waajib at inta kale jamaal waaye gabrowna cawradii oo jamiicu bedaniha waaye ahraarta eh haddii salaada ka jaraangna jamiicu bidimaasi walwaji walkafayni waay wejiga ilamada kaf wejiga adeen mal daboola markii salaada tukudaas inay salaada wejiga oo makshuufa inaad jabhada dhulka saarto kafeenkana may wahama inta anti ka horeeyt waa intaas daahiran waa baatinan ilaahay subxaana watacaala qur-aanka saasa ka sheegay وروى أبو داود أبو داود حديث ورين دليل عن أبو هريرة الكويري رضي الله عنه أن دخو أن خوله gabarti la irhaa khawlata binti yasaar gabarti la irhaa atati nabiya sala allah alay slam nabiga ilaahay anseeti faqaalat meerta yaa rasuul allah awrata binti yasaar innahu laysa lii ilaa thawban waaxid ilaahay rasuul sheegow an hal mar besa qaba maro kaleena mahaysada maradaas taaseena waa ana axiilu fiihi anoo maradaas hirinaya aadada iinkooyaasa haddin hoodhahow madii aadadii oo dhammaatoon yo oo may waaha shireedeele aan hirinay dhar usku kabedelaw maqaba yaa rasuul allahi maada fa kayfa asnac may suubiye saasa warsati waay khawlata bint yasaar gaala meere rasuulku sala allah alay wasalama idaa dahurat dahurti haddii aad daahir nagato ma ahaa faqsiliihi halka mara oo halka kar adagabta dhagoy uma sallii fiihi kaaska tukoy haa dhele mar haddii dhar badan aad haysatoon walaiskaba bedelday nicmo ilaahay kasii waaye haddii dhar badan aadan haysana maaha halaynkaaada haysato markii warkoodiran waldhagda hadan usleylihiride ilaahay walkale makii ka lafa subxaana watacaala ilaahay bii kasii dharkaa dhagdaas nadiifsadaas hiridaas saas waaye faqaalaad meertay fain lam yakhruj idama yaa rasuul allahi haddii dhiigibah inku bane marada inku deernen gaalaa mehere yakfiiki makii filana qaslu dami dhiiga dhigowshee kii filan walaa yaduruka atharuhu macnaha mayka wedee fain lam yakhruj addama maradii dhiigiya ana yani deeri haddii ana dhagooka tukude an ere ilaan dhiigii may waa xilligaas ma jarna yani aalo badan iyo galabkan wala daahiriyawsado shaambooyinkan iyo oomooyinkan wala anhad silan hormari mahayn haddii dhiigi madii aan dhago dhago dhago hadda raadki dhiigi meelu ku dhaga maayo dhiigi raadsi ay ka yaalona seelo weele waa erti markaasaa meere rasuulku sala allah alay sl haddii dhiiga hataa marada unku gone oo raadsi ay ka yaala mayko kiifilana dhiigan aad dhigdo kiifilan raadsi ay maka dhawaa walba makoo dhawaa leeri antaas dho marka may daliilin aynaha dhar nijaasle ini linka tukudaan dharkilin shardiya uni daahirhaada bilibaasin daahirin satrul cawrati awrada asturowshe yaga shardiya bilibaasin maralaka asturu daahirin oo daahire walwaquufu surmoo shardiya alaa makaani makaan korsheeli sur makaankasoo daahiri daahire makaanka aada surmaasoona ini daahirhaada shardiya bidinka cawrada asturnaati bidinka iyo makaanka makaan daahire in la surmo shardiya kaasmay daliilinga aha dalla calaa dalika amruhu sala allah alay wasalam may tusaya arrintaas amarkii nabaga بسب الماء بي إن لشب أمري على بول الأعرابي في المسجد كي رير باديها مساعد كنا رسول صلى الله عليه وسلم كده كادي فأريقو عليه الدلوى غيري بوذان بي إن لك كرلوكو كديدي ميلوسك كادي ساسا نبغى فري تاسمي دليل إنها مركة مكان كان داهر هذا ولا شرط ياو هدي ساسا هاين reer baadiga masaajidka kaadi hal dhago ay meerlaayeen nabaga marka makaanka la tukadaawna in daahir haad waay haddii gogol ati haddii masaajid atab waa qiyaasan a dahaarati thawb marada daahiriyowsheen waa lanku qiyaasade hadiidkaasna usun mayna tusay makaanka in la daahiriya oo laka tukadaa wal cilmi ogaado la shardiya bidukhuul waqti waqti galowsha in laka cilmi lahaado waqtiga ini gali lanka salaada tukadaa ileen salaado faralka la tukadaa waqti leeyin waqti si un ha sheegni oo qaadaa leeyin salaad kasta waqti leeta waqti dhammaadaas waqti galaas ha tiriina ha sheegni may baa irnay maduuna tiriyaani rasuulka sala allahu alay wasalama salaado oo qaadiyo salaad kas waqti ha sheegni maha asar waqti shee ha sheegni salaad subax waqti shee ha sheegni salaad kasta waqtiga la tukadaa ha sheegni maalan salaad subax madinu ku hadalayn meernay yani tusaale ahaan waqtu subhi wa awalu waqtiha duluucu lfajri salaad subax waqti shee ulu shee fijirka athaani fijirka lamaa ini dhalada waa erni wa aakhiruhu aakhiru waqti subhi salaasuba waqtishee meelanka damba fil ikhtiyaari waqtulikhtiyaarka ileen dhowr waqti leed waqtulfadili leed waqtulikhtiyaara leed waqtuljawaaza leed waqtu waxyaabo badana leed sheegni shan waqti leed yeen markuu aakhiru waqtu subxi oo ikhtiyaarka si la doordin anka waqte ilal isfaari nuurowad inti laku deeraa weerni nuurowad inti laku deeraa macnaa waqtulfadiilada fijiru saadiga markii dhalado fijirka lamaad eh kaadibka gelaadshee iyo waaye ilaa markun dhulku ku iftiima intan dheed waqtulfadiilo markun may la raaye waqtulikhtiyaarka isuunu may waha may buwaha salaada owlshee wahay ogda waqtulfadiil waqtulikhtiyaarkana fil ikhtiyaari ila lisfaar nuurowd macnaa dhulka ilaa ku iftiina lanki socdaa laku argaa isfaarka idaa ilaa dhulku ku aftiina waqtuljawaasina ilaa dulci shamsi dhiida inti ku dhaladaas waay saasaha sheegay salaadka saasa waqtan leed markuu ma shardaha ha qofka salaada tukadaa maylan shardi ay salaadi siin ansaxda waqtiga salaada marki gal in la tukudo salaada waqtishee ku hor in la tukadoona ma ansaxaw waqtigii obahi in la tukado ma ansaxaw ilaa haddii haqaldayaasama adinimadii ma ansaxas saas daraadiye may ahamidka fidhiya in eedlan hubiye salaada waqtishe ini gale iyo inin galan in leeda isku hubsat shay muhiima waay saadoon aaladee la buuyaaw oo aalo waay wala adaka buuyta ee zamanka isbedelay ikhwaani mar way waahaa gaabadee yuuliju leyla fi nahaar wayuuliju nahara fi leyl lahay qur-aan saasa ka sheegay mar habeenka dheeradee maalin mar maalinta dheeradaas hadba si aan isbedelaas waqtiga isbedelkaas waqtiga in la socdo waay laakiin lan fiirin keli eh in mayla raayi oo aaladan oo la cabari keliya lan fiirin aaladan la cabiraa may waa maalan un hata soomaaliya markii roogna xasba tawqiiti soomaal tawqiitin almaxalli may waaha salaa subaxa ee, hoob oo may waaha xilli duhurka hoob lideere may may raha waqti inka tala galni saacadoo fiiriyaan saasaha ma eh in fijirka dhalada ma dhalana la fiiriyo Sh- ileen waqtiga shay falaki eh waaye maayin aaladun shaqo maka leh aaladun taqriib waaye مثلا آه، ظهرك أكل لساء برب إن لآدم سو مريض دقن شيء واحد أما صلاة بالقلوب آه، ساس كذلك عصرك أكل سغال سايبر إن لتكود مغربك أكل هل سايبر وقتي ساس إنك جوهنا لنا يعني مركن ساعدا شليدي ما وقت قلع ما مقلنا ساسا شرطي إن له بيوا دي وقتي أو قلنا صلاة اللي صلاة ما أنساس والعلم أقاذو قلوا شرطي بالدخول الوقت وقت قلوا شليك علم لها واستقبال قبلة قبلة إن لقابلون شرط واحد mayna daliilinaha hadiidkaas iid waqtiga galay shardi ii ilm lahaad shardi ii mayna tuseey hadiidkii rasuulka sa- iyo qur-aanka ilaahayba liqowlihi tacaala ina salaata kaanat cala lmu'miniina kitaaba mawquutan ilaahay saaseerhi ina salaata salaadi kaanat ahaatay cala lmu'miniina dadka mu'miniinta ee korshoo kitaaba maktuubatan tiili fardoeli ahaatay oo ma- oo oo mawquutan oo haddana la waqtiyooy waayo faradan muxadadan waa farad oo muxadad ee gohan waayo biwaqtin falaa budda min alcilmi bidukhuulihi qaala allaahu tacaala qad naraa taqaluba wajhika fi samaa ilaahay rasuulshay usoo la hadlaa ilaahay meerey qad naraa may ba argaane muhammadow taqaluba wajhika wejiga godgodoomowshay argaan fi samaa'i samadidhatika godgodoomow falanuwalliyannaka yacni kijeedinay kijeedinay oo qiblatan qiblikiin jeediyaan gebladaasoo tardaaha aad karaadlahaadaas fawalli yani geblad masjidulxaraama kinjeediyaan way wajhaka wejigaa jeedi shatra masjidilxaraami taas markumay baa daliilinga taha shatra almasjidilxaraam injeedi antaas waaye taqaluba wajhika melik jeed taradida wajhika watasrif nadraka ilaa jihati samaai falanuwallinaka geblatan jihatan tuqaabilha fi salaatika tardaaha tuxibu watamiilu ilayha marka antaas mayba ku qaadaane ha salaad ini waqti laan an dareeran hadiid kale ma jira imaam bukhaari imaam muslim isku waafaqsiyiin imaam bukhaari oo kiwiri shaqamka sh- shan kun siyeed boqol sagaalun iyo todoba imaam muslimna eh, sedde kun sedde boqol sagaalun iyo todoba fi xadiidi lmusii xadiidkaas xadiidi lmusii fugahanan kasaayaan xadiidi lmusii salaatahu lan leeraha fugahadaas aasankaasi sifatu salaati nabiyaha orori sala allah alay wasalam sifatu salaati nabiy yaha orori annahu sala allah alay wasalam naba gaala mere langaha e maylere gaala lahu mayn erhe lankaas lanka si- s- salaat almusii salaatuhu masaajidka ha gali tukudii nabagoo masaajidka dhex jara markun saduus an tukudi yasa oo fiqiga salaada an waafaqsanaan yo an tukudi nabaga meherey markun isoo baraaw idaa qumta ila salaati salaada haddii aad in istaagaas fasbiqi lwuduua weysada weysaada horta taamweela leer weysaada taamweel uma markaas ka- kabacd istaqbil qiblata qiblada gaabal oo fakabir kibaaroeler markumay daliilin ataha qiblada in la gaabal ini waajib atana yeena saasalka kasi waay meelalku kasi waay qiblada in la gaabal ini waajibat yani qur-aanka mayolehey walaas o dhan daliil waaye oo qur-aan i sunne eh almuraadu bilmasjid alxaraami fi laaya wabilqiblati fi lxadiidi Eh, muraadka oo masjidulxaraam lagu muraado fi laaya aayadda eh, wa bilqiblati fi lxadiidi waay Eh, qiblada muraadka oo masjidulxaraam qur-aanka sheego haay yani way waaha yalijasaas eh alqibla lakawada wa bilqiblati maadaama masjidulxaraamka ka dhex taha alqiblada wa bilqiblati xadiidka ha ororina idaa qumta ila salaati fasbiq ilwudua uma stawi qiblata fakabir Eh, fi lxadiidi yeena saasa lag muraado alkacbaa laka jeeda masjidulxaraamka qur-aanka ha orori فولي وجهك شطر المسجد الحرام آيد التي إي بالقبلة حديثك أروري كلهم الكعبة وجيت كعبة للنجيد حديث إمام بخاري مسلم اسكوافقين مهاي عن البراء ابن عازب الكويري رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي رسول شيء ما هاي صلى نبي تكذاو نحو بيت المقدس بيت المقدس هشيء أن تكذي جري تمن إلي شهر أما تمن تضرب الشهر يا قبل قبل قدس هايتي نبغى ميلا أن تكذي جري إلهي أمري وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه نحو الكعبة نبغى ما يد إنجيلا مرويل بني كعبة قبل لنك دك فأنزل الله إلهي مركم هديجي قد نراتا قلب وجهك في السماء يعني معنى قدرات قدر هذا سيئو رجنت إلهي شيء أذكر رجي يا سمد فير فير ياس سيدي وحيها كي دقو لك قبل ذا كعبد لك لك أذي جيليا إلهي كأرغ يالري إلا مركم أرنتيا لك راهي فتوج فتوجه نحو الكعبة كعبد هي شيء إنجيس إنجيسو يالري مركم saas waaye intaasoo dhan wayajuusu may banaana tarkul qiblati qiblada isku taboosha banaan fi xaalatayn lama xaaladood shardigan una sheegan qiblada in la gaabal salaad ka safarada ini waqtisha madigal la tukudo iyo oo qiblada aad gaabalsana tukuto shardeysada asalka saas laakiin haddii oo istithna kooyo khoofa jar maalan fi shiddati lkhoof dagaala laka jara ama qofka hele qibladii qaabalaa salaadina jarta qibladii ma qaabal kor حسب إمكانه أن تكذب مثلا قفك هدي جهاد كجر أكر ميدان الحرب روق أكل هدي قبل ذا أفكي إدي إنه أن تكذب إرهون يعني أذو يا ويرر سألو على مركز حد بس أذكين صورة جلاس أو ممكن أو قبل كين صورة جلان سأل سي هذا مداس وجدت كأن أن تكذب صلاة دان عن سهاس استثنوا يعني لروروا وفي نافلة السنة ذنا إني قبل ذا أذو كتبت يكين بنان السنة ذا salaadi ziyaadada naafilada ziyaadada la rabo faradka ziyaadada ku fi safari ala raahilat hadii safar aad oo ka jarta daaba saaranta jihada daabada aan socotayshe yafko aad in jeed ya sunnad duuxida ay wala madaasaya tukudu kord lamadaas haaladood banaanta gablada in la soo kutaab lid daruurati waay ويجوز ما بنانا ترك القبلة قبلة كتبوش بنان في حالتين في شدة الخوف خوفك مركز درسده mayna min qitaalin wagayri khoofka waa dagaal ambo adow ada la dekiri dagaal ma ku obsadaas ambo gayrshi yani khoof oo adow gayrshi ee banaaga kor idaa kaana sabab mubaahan haddii sababka khoofka sheena oo sabab banaan ay waay haddii sababka khoofka sabab mubaaha ay oo banaan ay sharciga banaay laakiin haddii sharciga walan banaayn ay walaada ku khoofo hayd tan isuge ama kiin ansahaas gablida meelan hayn ilaan rugsa milihidi aasiyat laa rugsata liaasin ligowlihi tacaala fa in khiftum farijaalan oo rukubaana ilaah qur-aanka saaseri fa in khiftum haddiisan yani obsataan farijaalan isin oo rukubaanan isin oo lugaayaa amba isin oo may waaha daaba saaran intama in salaada tukutaan siin banaanta leer suuratlbaqara lama boqol soddon iyo sagaal ey haddii siinka suurta galaan in lam yumakkinukum an tusalluu salaata alkaamila haddii siins yumkinukum haddii siinka suurta galaan salaad kaamila ni tukutaan khoof daraadiisi wali khoof lama dee fasalluu kamaa tayasara lakum ilan fattaqullaha ma sadactum waay يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إلهي دتك بني آدم كي ولي أنكرك ورمك كلفوا سيدي مركز إلهي sidii kiin suurta galaasoo inta kudaas daruuro daraadiye salaadan ilaahay aqbalay subxaana wa tacaala mushaatan calaa arjulikum isagoo lugaayasan isagoo daabi saarantiin gaala ibnu cumar amayre radiallahu canhuma mustaqbal alqiblati isagoo qiblada qaabalsantiin ama hayra mustaqbal alqiblati qiblada hane qaabalsan heersha isagoo eb قال نافع بن مره لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البخاري ما البخاري وري حديث كاس هكذا مركن قبلنا in laisku dhaaf hoob hoof mubaaha sharci ee jara kaasay oo meel gabladan hayn ilaan waqtigan jara aniada dhaafta hoofay hoodhoa tukudee ma anfacaas way waa salaadana tukudaas howlana wadadaas laakiin gabli malkii ka lafaw wa fil naafilati ziyaadadana markii in lagu tabwaay fi safari safarka la raaxilad daabad taas may daliilin ah xadiid bukhaari wariyey jaabir ibni cabdillaahi lagu yiri qaala mere kaana rasuulullaahi sala allah alay salam yusallii calaa raaxilatihi xaytu tawajahat meel alla meeli daabis afkeed doon tukudi jiray sunnada wa fii riwaayati naxwa almashriqi riwaayo kelmay baa qabtay dhiniga bara haddii injeed fa idaa araada alfariidata nazala mustaqbal alqibla haddii laakiin salaad farad ay tukudoosha lideer maaha daabadaha ku dega jiray gabladaa qaabala jari waa riwaayo kalena maybu ah ibnu cumar alkuiri radiallahu canhuma kaana yusalli fi safar nabaga safarka madii eeya tukudi jari waaye safarka margeeyaa saasan tukudi jari anta marku may la raay shuruudu salaada lera sharaada shuruudadii oo dhan waa tana intaas kullisho may wahaa shuruudu salaad salaada shuruudadii waaye shuruudu salaad yala shardiya faasilun haada kan faasilun kiyo shalbiya waaye waa sharaa'idu salaati salaadii shardiyaalshee قبل الدخول صلاة قلوشة كورن شرط فيها صلاة قلقلو خمسة أشياء شيء لشان أواي دهارة الأعضاء خبنا إني داير هذا شرط من الحدث حدث كدائر هذا والنجس من النجس نجاس كدائر هذا وستر العورة عورة أسترو شيء لشرطية باللباس لك أسر باللباس كصوت داهرين داهرة والوقوف سرما ولا شرطي على مكان مكان كرشي اللي سرما مكان كسو ظاهر ظاهرة والعلم أقاد ولا شرطي بالدخول الوقت وقت قالوا شيء لك علم لهذا واستقبال قبلتي قبل قابلوا شيء شرط إيه صلاة أنسى هو شيء شرط إيه واي ويجوز ما يبنانا ترك القبلتي قبل كتبوا شيء iyo banaan fii xaalatay lama xaaladood in qibladu lagu taba kii musalligahay in banaanta fii shiddati lkhowfi khoofkii dornaantiis haddii khoof doron usahay oo khoofkan khoof mubaax ee sharciga banaayay ay wa fi naafilati wa fi xaalati naafilati wa fi naafilati sunnadii xaala sunnadiina in qiblad lagu tab waay salaad markaan ziyaada tukudaas waay fi safari safarka fi shay safarka la kageydi waay ala raaxilati daabada korshe adoo safarka jarta daabana saaranta sunnada tukudaas qiblada adoo isku dhaafa korta meeli madaas injeed yaan tukudaas meeli madaas injeed yaan tukudaas antaas marka may baa ka dhammayne shuruudu salaad salaadi shuruudadii ya meeli ka dhammayni asharkan tumi afaraadna geekan taninka egi wallahu subxaanahu wa tacaala assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh